waxaa jirta inamo yaryaroo jaamacad qabanayay oo hargeyse ka tegey oo baasaboorro u doontay garoowe ayaa lagu afduubay bisha kowdeedii bishaa maanta shantaa kowdeedii baa lagu afduubay garoowe dhexdiisa laga afduubay meel garoowe wax yaru jirta baa la geeyey waxaa la yidhi maxaa u haysataa inamada waxay yidhahan waxaan u haysanaa nin ku xidhan burco oo maxkamadda ay xidhay maxkamadda xidhay waxaan moodayey in badan badan badan aantii somalilan jirtay wax yar bay ka dambaysay dee puntland waxaan moodayay inay dowladnimadii cagta saareen oo ay u dhadhowaadeen wixii dowladda lagu shaqeey dowladda ku shaqeyn jirtay iyo wixii shacbiga inay kala saareen inagama suurowdo hargeysa carruurta laga afduubo ama cidda laga afduubo oo meel somalilan ka mid ah inay ku haystaan la og yahay oo aan dowladi u tegin oo aan shicib u tegin oo aan madax dhaqameed u tegin oo ay caadi isaga tahay innaga inagama suurowdo waxay ka qaataan tuulaha ugu xidhay raashin ka qaataan waxay ku sinaayeen in gaadh laga qabto la go'doomiyo la yidhaha maxaad doonaysaan waxaan leeyahay waxay la soo hadleen xalay iyo habeen horeba waalidka carruurta ah waxay yidhaaheen waxaa u tagtaan burco taga xaakinka iyo badhasaabka iyo dowladda burco waxaa tahay ninkaasoo la soo daayo mooyaane carruurta iyadii la soo dayn maayee hana loo soo daayo waa nin xeeraani u hadlayso oo dil loo haysto oo looyar u hadlayo oo maxkamaddii deebadbaayo dil loo haysto weeye waxa weeye waxaan leeyahay oo aan farayaa oon xukuumadda iyo maamulada ku adkaynayaa wixii maxkamadii iyo dembi galay ee maxkamaddii loo haysto maxkamaddu inay cadaalad u qaaddo oo aanay ku jawr falin oo ay cadaalad u qaaddo wixii uu galabsadana ay ku abaalmariso sunno u noqon mayso jidayna mayna annagu dadka la afduubo in dowladaha looga ergeeyo oo la yidhaha waalidkow dowladaha barya oo dowladaha waxaa tiraa qofkaa dembiga geesti daaya ama argagixiso ha ahaado ama ha ahaado burcadbadeed ama ha ahaado qof wax dilay soo daaya annagu sunnayn mayno dadkana caadi wax uga dhigan wax sunna lamaro uga dhigi mayno waxaanu leenahay wixii dowladii qabsatay sideeda dembi ha lagu qaado yaan cadaalad ha lagu qaadi